Maamulka degmada Macalin Haruun oo kaashanaya dhalinyarada ku nool degmada ayaa sameeyay olole lagu baneynayo garoon cusub oo loogu talagalay in lagu ciyaaro kubadda cagta isla markaana lagu tukado munaasabadaha gaarka ah. Garoonkan ayaa waxaa baahi weyn u qabay bulshada ku nool degmada Macalin Haruun kaasi ayaa door muhiim ah ka qaadanaya isdhexgalka iyo horumarinta xirfadaha dhalinyarada. Guddoomiyaha degmada Macalin Haruun Mudane Maxamuud Koofidhe iyo guddiga gacanta ku hayay dhismaha garoonkan ayaa si wadajir ah uga warbixiyay muhiimadda garoonkan.
halkan xaafadda degmada Macalin Haruun halkan saakan ka qabnay shaqo aan ku baneynay garoon dhalinyarada dhalinyarada degmada Macalin Haruun runtii baahi weyn u qabtay kaasoo aan ugu talagalay dhalinyaradu inay ku ciyaarto kana mid tahay siyaasadda dowladda hoose inay u diyaariso bahda ciyaaraha garoomay ku ciyaaraan kadibna wasaaradda ciyaaruhu ay garoonka la wareegto dhisto horumariso ka dhigto garoon casriya oo dhalinyaradu ku ciyaari karto maadaama baahi weyn oo dhalinyarada degmadan ku nool ay ka qabeen garoon la-aanta waxaan u mahadnaqayaa cid kastoo nagala shaqaysay oo ka qayb qaadatay oo runtii arrintaasi waxa weeye arrin waxtar u leh bulshada maadaama dhalinyaradu garoon la-aan muddo badan ahaayeen waxaan codsanaynaa inay guddiyada kala duwan iyo ganacsatadu ay dhalinyarada ka caawin si garoonka loogu dhisi lahaa loogu horumarin lahaa si bilwadaha iyo ciyaaraha ay ugu- bilwadaha- bilwadaha iyo mukhaadaraadka dhalinyaradu ay uga soo jeestaan maadaama danta guud mar walba ka horeyso danta caamka ah waxaan rajeynayaa iidankina maalin maalmaha ka mida ee halkan ay noqoto meel dhalinyaradu ku wada ciyaarto salaada ciidda lagu tukado jamacu isugu yimaado xaafaddani degmada gacan haaruuna maanta rajaa loo beeray raje dhallinyartu in badan tabaysay garoonkii kubadda garoonkii lagu tukanayey lagu cibaadaysanayey waxaan halkan uga baaqaynaa madaxweynaha cabdiraxmaan cabdi- maxamed cabdulaahi ciro iyo xukuumaddiisa midnimada waxqabad xaafaddan in badan bay wax tabaysay madaxweyne garoonkii waa taa nagu wareejiyey guddoomiyihii degmada iyo golihii deegaanka iyo dowladdii hoose ee dhulkaa dinta gudan nagu wareejiyey waxaan xukuumadda iyagu ka codsanaynaa in garoonka xaafadda loo dhiso baahi weyn loo qabay runtii maanta way maalintii rajada la- dhirta la beerayey xaafadda in rajadaa loo beero waxaan kaloo ga baaqanaa wasaaradda ciyaaraha wasaaradda diinta iyo awqaafta iyo cid kasta ganacsatada qurba joogta iyo cid kasta oo jecel horumarkii dinta guudba in garoonka xaafadda ee lagu cibaadaysanayo marna lagu ciyaar lagu tukanayo in laga qayb qaato dhismaheeda waa farxad waa wax in badan ay xaafaddu ku taamaysay waa runtii wakhti badan iyo fikir badan lagu bixiyey in runtii la helo goobo ee, lagu tukado ciidda oo garoonkii guud ah ee, carruurtuna ay runtii ku ciyaarto meelaan inaga fogeynoo imika halkan dambe inagaga toosanoo dhowr tallaabay inoo jirta oo cidi leedahay baa imika aan toban sanno dadka ku tukinanay toban sannadood baan ku tukinanay marka runtii eh, waa ilaahay mahadii mar haddii maanta aynu arrintaa eh, ku guulaysanay hadday tahay ciddii dhulka lahayd ee dan guud looga jaray iyo hadday tahay dowladda hoose oo u garatay xaafadda iyo cid kastoo ka shaqaysay waxaanu leenahay ilaahay miisaanka xasanaadka ha idinku daro garoonkan kubadda cagta ee laga hirgeliyey degmada Macalin Haruun ayaa noqonaya garoonkii ugu horreeyay ee lagu ciyaaro kubadda cagta kaasi oo ka qayb qaadanaya horumarinta xirfadaha iyo isdhexgalka dhalinyarada ku ciyaarta kubadda cagta degmada Macalin Haruun